بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فصل في من هو أفضل الأمة بعد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوام بكف أكوان بكفه في بيعة الرضوان إلى آخره عليه الشيخ رحمه الله تعالى فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم wuxuu ku saabsan yahay in la xuso amba in la sheego cidda u fadli badan ummaddan marka nebiyullaahi moxamed laga yimaado wuxuu soo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siiradiisii iyo dhalashadiisii iyo hijradiisii nebiga gadaashii ummatu moxamed yaa u fadli badan wa dikri saxaabati bimaxaasinihim iyo in la sheego asxaabta lagu sheego lagu xuso lagu soo qaado bimaxaasinihim ammaanahooda almaxaasin iyo almanaaqib iyo alma'aahir waa isla macne waa ammaanaha qofku waxyaabuhu ku wanaagsanaa taariikhdiisi wanaagsanayd walkafi iyo in laga joogsado oo laga hadho can masaawi'ihim amba can qabaa'ixihim bay ka dhigan tahay waxyaabahay ku xumaayeen wamaa shajara baynahum iyo wixii dhex maray qof kastoo ibnu aadam wuxuu leeyahay qalad iyo qallooc buu leeyahay xaasha mustafa sala allahu calayhi wasalam marka wanaagoodaa badnaa asxaabta qof kasta gaarkiisa haddii loo eegana wanaaggiisa iyo xumaantiisa wanaaggiisa wuxuu noqonayaa malqacad biyaahoo bad lagu dhex tuuray ee wanaaggiisuna bad buu noqonayaa xumaantiisuna malqacad bay noqonaysaa marka guud ahaan loo eego qarnigoodii iyo jiilkoodiina dee cid la mid ahoo soo baxday soona bixi doontaa ma jirto marka wuxuu leeyahay meesha waxaynu ku xusaynaa fasligan rasuulka calayhi salaatu wasalaam cidda ku xigtay xagga fadliga asxaabta haddii la soo qaadaayo in wanaagooda lagu ekaado oo haddii ay jiraan akhdaa iyo qaladaad qofka u muuqdaa uu afkiisa ka haysto amba aanu buunbuunin amba aanu u sheegin qaab dhaleecayna wamaa shajara baynahum iyo wixii dhex maray wixii dhex marayna qofka muslimkaa inuu ka afhaysto qaabka looga afhaysanaya insha allahu tacala waynu sheegi doonaa wa bacdahu nebiga dabadii waxaa ku xiga xagga fadliga alkhaliifatu shafiiqu khaliifkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kusimihiisii kii nebiga ka sokeeyey ee ku xigay ee ummadda uga wakiilkaa markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhintay ashafiiq ee dabacsanaa amba naxariista badnaa amba qalbiga jilicsanaa nicma naqiibu lummati asidiiqu hogaamiye ummadeed amba ummaddan alumma ummaddan hogaankeedii waxaa ugu wanaagsanaa asidiiqu abu bakrin asidiiq ama waxaad tidhaahdaa wabacdahu rasuulka fadligiisa xagga fadliga waxaa ku xiga alkhaliifatu kii isaga wakiilka uga ahaa ummadda rasuulku markuu dhintay kuu ummadda kaga tegey ashafiiqu ee naxariista badnaa amba dabacsanaa ashafaqa waa dabacsanaanta iyo naxariista nicma waxa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday naqiibu lumma ummad hogaaminteed iyo horgalkeed waxaa ugu wanaagsanaa asidiiqu abubakr asidiiq daaka abubakarka aan kuu sii sheegae daaka kaasi rafiiqu lmustafaa fi lghaari waa kii nebiga ku wehelinaayey godka ya godkii uu galay waa kii ku labada ahaa aan kuu sii sheegay shaykhu lmuhaajiriina walansaar weeye muhaajiriinta iyo ansaartana sheekhoodii iyo odaygoodii weeyaan muhaajiriintuna way ku go-aysay wuxuu go-aamiyo ansaartuna way ku go-ayso nin dhex u ah oo labada qoloba ay maqlaan ayuu ahaa wa huwa aladii waa ninkii binafsihi tawallaa tawallaa binafsihi isagu shaksi ahaan mas-uulke mas-uuliyaddeeda u qaaday wa huwa isagu alladii waa khaliifkii ama waa ninkii tawallaa u xil qaaday binafsihi shaksi ahaantiisa u xil qaaday jihaada inuu la dagaalamo man tawallaa cidda ka jeesata can ilhudaa hanuunka waa xuruubu ridda amba dagaalkii dadkii diinta ka baxay uu la galay abubakr radia allahu tacaala canhu ammaanta abubakar lama soo koobi karo iyo fadliga uu lahaa amba qur-aanka ha ku sugnaado amba xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ha ku xusnaado amba asxaabta lafteeda ay asxaabta ahaayeen raggay isugu dhowaayeen abubakar oo cumar iyo cuhmaan iyo cali ahaa ammaantay ka bixiyeen lama soo koobi karo mid iyo laba haddii laga sheego aayaadka ugu cadcad ee ammaanta abubakar ay ku qoran tahay waxaa ka mid a ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni nebigaa lagu ladhay haddaa rasuulka u gargaari weydaan ilaahay baa u gargaaray goormuu ilaahay u gargaaray markii kuwa gaalada ahi ay saareen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maka ay ka qaxiyeen haaniya tnayni id humaa fi lgaari iyaga oo laba ah oo godka ku wada jira axlaku duruuf noloshii ugu adkayd ama laxadaadkii nolosha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga adkaa ee uu soo mara ayuu ahaa wuxuu ahaa qofkii keli ahaa ee rasuulku isku aaminay ilaahay subxaanahu wa tacaala sokadii id yaquulu lisaaxibihi ammaanta abubakar baa lasii wadaa geesna rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga xusayaa geesna abubakar baa laga ammaanaya waxaa la leeyahay id yaquulu lisaaxibihi markii rasuulku saaxiibkii ku lahaa magacii abubakar lama sheegina waxaa lagu sheegay cilaaqadii iyo xidhiidhkii wanaagsanee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka lahaa uu la lahaa waxa la yidhi waa rasuulka saaxiibkii saaxiibtinimadaa waxa soo saxeexay oo soo xaqiijiyey oo ku dhawaaqay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaasoo keliya haddii lagu ekaysto aayad la mida oo qof asxaabta rasuulka ka mid a amba ka mida ibni aadamka oo dhan marka ambiyada laga yimaado qur-aanka ku oo ku jirta ammaanteedu ma jirto abubakar waxaa lagu sheegay haaniya tnain rasuulka inay wada socdeen inuu saaxiibkii ahaa rasuulku ma kula tahay qof xun buu la saaxiibaya aayaddan qur-aanka ahi waxay dhuunta u taagan tahay nimanka shiicada ah qolyaha shiicadaha abubakar iyo cumar looga taaglaayahay aayadda qur-aankaa meel allaaliya meel ay ka maraan bay waayeen dabeete waxay ku qasbanaadeen oo shaydaanku uu ku qasbay inay taariikhda ka been sheegaan oo ay yidhaahdaan ninka raacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee kula jiray godka abubakar mu ahayn qaarkoodna dhame abubakar buu ahaaye saaxiibka loo jeedaa isaga mu ahayne jibriil buu ahaa uma jibriil baa baqday markaasuu rasuulkuna ku yidhi laa taxsan waa iska horimaatin iyo isburin waxay leeyihiin mu'arikhiinta iyo taariikyahanadu asxaabta rasuulka kuma jiro nin isagii muslimay oo aabbihii iyo hooyadiina ay soo raaceen ubadkiisoo dhammina ay muslimeen ubadku awowga u ahaayoo dhammina ay muslimeen abubakar mooyaane litaariikh yacni isaga iyo ilaa ubadku awowga u ahaa iyo aabbihii iyo hooyadii qofaan abubakar ahayn oo intaa isku darsaday ma jiro ibnu taymiya raximah llahu tacaala waa ka odhanayo waa fahum ahlu beytin wa iimaan fahum fahum ahlu beyti iimaanin laysa fiihi munaafiq ولا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر وكان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت وبيت أبي بكر من بيوت الإيمان وحليها ابن تيمية رحمه الله تعالى أبو بكر ما دام وسيدا يهي قريه سوحو كمد يهي قريه إيمانك وايا وحا لا يراه ذا منافقي منا... نفاق ونا قريو لي إيمانك ونا قريو لي قريها أبو بكر وحي كمد يهي قريه إيمانك waa laga yaabaa dadku inay gees u bataan amba xumaan amba wanaagsanaan ammaanaha abubakar uu leeyahy waxaa ka mid a wuxuu xoreeyey abubakar labaatan ka mid a asxaabtoo addooma ahaa oo quraysh ay gumaysanaysay oo la ciqaabayey oo la dhibayey oo la cadibayey ayaa intuu lacagtiisii ku bixiyey ayuu xoreeyey dad xora bay noqdeen oo islaamka soo galay islaamka agtiisana qiimo ku leh musnadka imaam axmed waxaa ku sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu uga madno sheegtay abubakar wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa nafacanii maalun maa nafacanii maalu abi bakr xoolaa abubakr siday wax iigu tareen xoolo kaloo wax iigu taray ma jiraan dabeeta abubakar oo maqlayaa ooyey markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa ku dhawaaqay abubakar baa ishayn waayey wuxuu ku yidhi wahal ana wamaali ilaa laka yaa rasuul allah rasuulkii ilaah aniga iyo maalkayguba sow adigu ma lihid kamay ahayn afgubaadsi iyo run iyo dhab bay ka ahayd naftiisa hadday tahayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku furto wuu isu dhigay maalkiisa hadday tahayna waa ninka keliya ee xoolihiisii oo dhan intuu xagga dambe ka soo maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacanta ka geliyay nin qaniya oo hodana oo xoolo haysta ayuu ahaa islaamnimada ka hor aqniyadii qureysheed buu ahaa faqiir buu noqday caydha xoolihiisii oo dhan wuxuu u horay dacwadda iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale waxa uu tilmaamay dadkay soo saaxiibeen rasuulkay soo wada noolaadeen ninka ugu mudan inuu abubakr yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiska imaam bukhaari uu warinayo ina min amani الnaasi calaya fii صuxbatihi wamaalihi abaa bakr walow kuntu mutakhidan khaliila latakadtu hayra rabbii latakadtu abaa bakrin walaakina ukhuwata اlislaami wamawadatu wuxuu leeyahay xoolo iyo naf adduunka ilaahay igu mudan oo nafta abubakar ka culus ma jirto iyo maalkiisa haddaan qofuun cid uunaan si gaara qalbiga u wada siin lahaana waxaan siin lahaa abubakr laakiin halkaas ilaahay baa degan abubakr waxaa naga dhaxaysa waa walaaltinimada islaamka iyo kalgacalkiisa yacni khullada waa meesha u dambaysa qofku maxabada cidda uu siiyo halkana ilahay baa subxaanahu wa tacaala iska leh imaam malik raximah ullah ayaa waxaa weydii waxaa weydiiyey haarun arashiid wuxuu ku yidhi abubakar iyo cumar xaalkooda ka warran abubakar iyo cumar miisaankooda ii sheeg wuxuu ku yidhi mansilatuhumaa minhu fii xayaati ka mansilatihimaa minhu bacda mamaati meel kaleba ha keegin buu yidhi noloshiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiimahay ku lahaayeen wuxuunbaad ka eegtaa markuu dhintay halkay ka fadhiyaan xaggana abubakar baa ku aasan midigta bidixdana waxaa ku aasan cumar rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dhexdoodu ku aasan yihin markaas sidaa midig iyo bidix ay ugu ahaayeen noloshiisa geeridiisa ay ugu yihiin iyo meesha ku aasan yahay ayaa adduunka markii la joogayna ay ugu ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam midig iyo bidix cumar oo ugu dhow dadka abubakar iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakarna saaxiib dhow bay ahaayeen rasuulkana calayhi salaatu wasalaam dadkii ugu mudnaa ee ugu dhowaabuu ka mid ahaa cumar dabeeta abubakar ayuu sifaynaya had iyo jeer dadku markay isku miis isku isku mansilad yihiin oo dadku ay issoog amba isku aqoon yihiin amba xagga maamulka ay iska soo agdhowdhow yihiin amba hogaanka ay isaga agdhow yihiin xoogaa xafiirtan baa dhex mara tartan bay galaan had iyo jeer waa taldhada culimada lafteeda marka laba ninoo culimo ah oo isku gedaahi ay jiraan way isgerbiyaanoo isuma quudhaan had iyo jeer oo waxbaa dhex mara oo hebel soo maaha hebel intaasu kuxibu si yaroo hoosu kugu sheegaya oo kugu dhaliilaya uu leeyahay ka soo guura anaa ka fiicani yani risaalad noocaas oo kalea laakiin asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim tarbiyadda ay qabeen taa way ka duwaneyd culimada waa tidhaahda kalaamu laqraani yutwa walaa yurwa aqraanta dadka isku leefalka ah ee isku mustawaha ah waxay iska sheeg sheegaan la isuma qabto waxba lagama soo qaado laba ninaa taqaana inay isku geda yihiin ee iskum isku mustawo yihiin amba ay meelun meel kaga wada jiraan waxay isku sheegaan ee iska sheegaan waxbaa ka soo qaadin waa laba ninoo xafiirta ka dhexeeyo laakiin abubakar iyo cumar saas may ahayn cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay markuu sheekeynay ka sheekeynaya abubakr wuxuu hi abubakr sayiduna wa khayruna waxabuna ilaa rasuuli اlahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu hi abubakr wuxuu ahaa mudanahayagii marka rasuulka laga yimaado nin kaloo mudana ah oo hor istaagay number one buu noo ahaa waxaanu ahaa ka noogu khayrka badan leh bacda rasuuli اlahi salى اllahu alayhi wasalam waxaanu ahaa kuu rasuulku ugu jecel yahay marka asxaabta sidaa loo eego rasuulku wuxuu ugu jeclaa abubakr radia allahu tacala markhaatiga ninka bixinaya waa kuma waa cumar waa xadiis xasan oo imaam albani baa taxsiiniyey waxaynu uga jeednaa waxa weeyaan abubakr miisaankiisa iyo fadligiisa lama qiyaasi karo culimmaduna waxay yidhaahdeen marka abubakar fadligiisa uu leeyahay saa loo taxo oo la miisaamo abubakar iyo cumar cumar iyo cusmaan iyo calina la isku daro waxaa fadligiisu miisaan badan yahay abubakr radia allahu tacaala canhu waxaa laga yaabaa xagga tirada axaadiista ku soo aroortay iyo aqwaasha ku soo aroortay waxaa ugu badan cali bna abi aalib oo isna xaalad gaara buu ku jiray oo xilligiisii nimankii reer bani umaya iyo reer shamba cali bna abi aalib aada u necbaa markaa qof kastoo cali bna abi aalib fadligiisa wax ka yaqaanaa wuu soo wariyey wuu soo tebiyey markaa waxaa farabatay manaaqibta iyo ma'aasirta cali bna abi aalib laakiin marka laysu miisaamo waxaa laga sheegaya cali bna abi aalib iyo waxaa laga sheegaya abubakr cali jeex kaga dhici maayo cusmaana jeex kaga dhici maayo cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhusan jeex kaga dhici maayo waxay ka dhigan tahay abubakr miisaankiisu miisaan aan la gaadhi karin ayay ahayd abubakr xilka muslimiinta ayuu qabtay waxyaabuhu ugu waxyaabo fara badan buu qabtay intii xilka uu hayay waxyaabaha ugu muhiimsan uu qabtay waxaa ka mid a qitaalu lmurtadiin dadka markii rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam ee diinta ay ka baxeen ee rasuulka alayh la aasay diintii bay ka baxeen in yar baa soo hadhay in yar oo muslimiin oo fara ku tirisa ayaa soo hadhay dadka gebigoodu diintii way ka laabteen oo gaalnimay u laabteen qaar fara badanina diintii kamay laabane sadaqaadki iyo zakawaadkay bixin jireen bay haysteen laakiin khaalibiyada dadkii markaa muslimiinta ahaa intii asxaabta ahayd mooyaane dadkii atraafta iyo koonayaasha deganaa yeman iyo baxrayn iyo shaam wixii cid ka gaadhay cid allaaliya wixii maka iyo madiine aan ahayn dadkii diinta way ka baxeen muslimiinta wax yar bay noqdeen abubakr radi allahu tacala canhu wuxuu u guntaday islaamka halkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga dhintay inuu ku soo celiyo yani dowladdii islaamka iyo jiritaankii muslimiinta calamdasuaal baa fuushay shaki baa galay muslimiintu ma sii jiri ka doonaan mise ma sii jiri doonaan ayaa la isweydiiyey gebiga islaamka wuxuu kusoo hadhay markuu faafay fii diin illaahi afwaajan la yidhi meel kasta islaamku ka dhacay wuxuu kusoo ururay makiya madiina xaalad halisa oo khatiira ayuu galay abubakar go-aan lama ilaawaana oo adag oo qadhaadh buu qaatay oo ah cid allaaliya ciddii diinta ka baxday inuu la dagaalamo man bedela diinahu faqtuluuhu abu cumar ibnu khadaab baa masle wuxuu yidhi cumar abubakar hayna waa dagaalami kari mayne laba magaalo keliya unahay adduunka waa waa dadka anu la musaalaxoon waa inu waan waan ku dayno may buu ku yidhi walle ilamaa iyo naftu ay iga baxayso inaanan joojinahayn ma joojina yani kelimaad fara badan oo ad adag oo mowqif adaga ayaa laga sheegay muslimiintana way ku raaceen ilaahayna uu ku guuleyo islaamka halkiisibuu kusoo celiyey waxay idhahan marka shayga ugu weyn ee abubakar uu qabtay number one waa qitaalu lmurtadiin dadkii diinta ka baxay oo la dagaalamay oo diinta dib ugu soo celiyey qaarkood qaarkoodna saa ku akhiraysteen saa waxaa leey ibnu taymiya raximah llahu tacaala minhaajka lowlaa abu bakrin الصديq dahab الإسlاam haddii abu bakr الصidiq ilaahay aanu ku sababin islaamka ilaalintiisa islaamku waabuu baabi'i lahaa wakiic baa sidaa yidhi wakiic ibnu jara wuxuu yihi haddii ilaahay abu bakr aanu abuuri lahayn maanta islaam lama haysteen yani xaaladda adaga la galay yesu ilahi subxana wa tacala ninkaasi ugu diray waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha uu qabtay qur-aanka uu jamciyey qur-aanku markii hore wuu jamcisanaa xilligii nebiga calayh الsalaatu wasalaam laakiin kitaab gaarahoo lagu wada qoro meel la dhigay ma jirin waxaa gacanta u qaaday abu bakr radi allahu tacaala canhu allahuma salli calaa muxamed abu bakr haddii la wado maanta oo dhan fadligiisa iyo karaamadiisa iyo qiimaha uu leeyahay laga bixi maayo laakiin markaad soo duuduubto waa ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu ku aaminay ummaddaas ummatu moxamed laha qiimahaa leh ninkuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga tegey waa abu bakr intaasun hayso ثانيه في الفضل بالارتياب الصادع, الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر ثانيه في الفضل حق فضلك وحا كسوحيك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحا كسوحيك أبو بكر وكالنت سدحات سوقلية رسولك أبو فضل بدن أبو بكر باكو حيك وحا كالنت سدحات سوقلية عمر الصاadع الناaطق بالصawاaب الصاadع kii kor u qaaday ee الناaطق ku dhawaaqay bالصawاaب حaqa kii xaqa ku dhawaaqi jira la gaban jirin aan fulinimada aqoon أعني bihi waxaan uga jeedaa ka الشhهمa أbا xفsin ninkii شhahaamada lahaa qofkaasi waa شhهmi waa quursidiid waa qofka aan nacasnimada loola iman ee waxyaabaha raganimada darada ah ee aan loola iman qofka ninka ragga ah ee raganimadiisa banaanka ay taalo ayaa waxaa la ashahm ninka anafada leh abaa xafsin baan u jeedaa cumar abaa xafsin waa libaaxa aabihii ee cumar ahaa abaa xafsin iyo abaa xafsata abaa xafsata waa laba laqab oo kala duwan labaduba waa cumar abaa xafsa waa inantiisii abaa xafsinna alxafsu waa libaaxa libaax naanaysiisa waxaa dhahdaa naanayso badan buu libaaxu leeyahay dee waa nin waa nin dee maaragtay xaraarta butaystayoo libaax baaba la yidhaahdaayo kun magac baa loo bixiyey libaax de saa maarata soomaalidu baa ay kun magac ugu bixisay carabtuna libaaxa kun magac bay u taqaaneen waxaa ka mid ah xafs baa ka mid ahaa marka cumar waxaa loodhan jiray abaa xafsin libaaxa maaha waaba libaaxa aabihiiba yani xilligii xataa jaahiliyada waxaa loo yaqaanay cumar ninaan xaggiisa la suugin oan lagu soo dhecdhicin man daahara addiina alqawiima waa nasr qaarna waxay abaa xafsa lafteedu abaa xafsa ayuun baa la soo gaabiyey laakiin kaan ku sheego hore ayaa saxa abaa xafsin iyo abaa xafsata labaduba waa cumar radia allahu tacaala canhu midna waa libaaxa aabihi midna inantiisii xafsa ayaa kunyada loo siiyey man daahara addiina alqawiima waa ninkii garab siiyey diinta toosan wa nasara ee u gargaaray man dahara waa kay ku tiirsatay addiin alqawiim diinta toosani wa nasar una gargaaray assaarimu lmunki cala alkufaari wa muusicu lfutuuxi fi lamsaari assaarimu waa kii jaraayey almunki gubayey amba shidayey amba damqayey cala alkufaari gaalada wa muusicu waa kii ballaadhiyey alfutuuxa furashooyinka waa kii ku ballaadhiyey fi lamsaari deegaanada ruqcaddii islaamka iyo masaaxadii iyo khariidada muslimiinta halka uu gaadhsiiyey afarta khaliif mid gaadhsiiyey ma jiro cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu islaamnimada wuu ka daahay oo dee abubakar iyo ragga kalea ka soo horreeyey laakiin nin waxtara ayuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaaba fara badan buu isu raacraaciyey isna waa sidaa abubakar oo kale nin las haddii la isidhaahdo maanta dhinacaa ka soo bilaaba fadligiisa laga dhammaan maayo dee kutub waaweyn baa laga qoray laakiin haddii lasoo koobkoobo nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxuu wuxuu ugu bushaareeyey jannada markhaatina wuxuu uga kacay inuu ehlu janno yahay marka hore wuxuu ku jira alcashara almubashiriina biljanna abubakr fi ljanna wa cumaru fi ljanna ka labaad abubakar waa ahlu janno cumarna waa ahlu janno ismay dhigan nimankaas markii la yidhi waa ahlu janno abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo alcashara almubashiriina biljanna markii la sheegay ninna isma dhigan markay ahlu janna tahay soo maaha dee jannadii waa xaasil haddaba inta addoonka aad joogto dee ka fara qabso isma odhan jannada waxay ku mutaysteenba waxay ahayd cabsida ilaahay subxaanahu wa tacala inuu wax reebaan oo xagga ilaahay ay eegoon oo ixsaan ay la yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaam albukhaari muslim ay warinayaan wuxuu leeyahay bayna ana naa'imun ra'aytunii fi ljanna habeen habeenada ka midaan riyooday dabadeedna waxaan arkay anigoo jannadii dhex jooga faidaa imra'atun tatawada'u ilaa jaanibi qasrin dabeeta waxaa ishayda ku dhacday gabadh ku weysaysanaysa qasri weyn agtii ku weysaysanaysa faqultu liman haada alqasru dabeete malaa'igtii baan weydiiye waxaan ku ihi fooqan weyn iyo qasrigan yaa leh faqaaluu licumar waxay guhan cumar baa cumar baa leh rasuulka calayhi salaatu wasalaam riyadiisu teenoo kale maahe riyadiisu waa dhab taada in la arkana waa laga yaabaa inaan la aragna waa laga yaabaa laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam riyadiisu waa dhab siduu u arkay bay u tahay abubakar ee cumar radia allahu tacaala canhu waa ahlu janna jannada qasri buu ku leeyahay qasrigaas waxay igu dhahan malaa'igta cumar baa iska leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fadakartu hayratahu fawallaytu mudbira waxaan xasuustay hinaasihii cumar cumar nin hinaasiya buu ahaa waatan kuu sheego nin raganimo badan buu ahaayo qofku hadduu raganimo badan yahayna dumarkiisa iyo xariimkiisa iyo cawradiisa meelaha uma ogolo raggu inay meelaha ka qordiinleeyaan oo meelaha ay ka eeg eegaan amba iyadoo ragga ay soo dhex gasho ma ogolaado wuxuu leeyay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasaa waan xasuustay kiiradii cumar kiiradii cumar hinaasaa kiisa xanuunkaa maaha halkan maxaa soo maray iyo raad baa halkan soo maray iyo ka halkaa taagan muxuu kaa soo egaayay iyo gaadhigiina soo agbaray markaad meeshu maraya muxuu la yar gaabiyey iyo dawtaas kaasi waa xanuun oo kaa lama idhahdo dee kiiro lama idhaahdo ee kiirada waxa la haweenka in loo diido meelaha sumcaddooda iyo karaamadooda dhibaysa oo haweennimadooda waxyeelaysa oo dadka xunna ay kusoo dhiiranayaan in loo diido ayaa ayaa la yidhaahdaa kiiradu waa taasta la ogol yahay laakiin dee maaragtay inaad dad ciidan karaysta tidhaahdo anaa lacag kusiinay bal hadda guriga hebel ow ilaali qaar baa laga sheegay markay baxaan qaar bilaacaan lagu dhahay hebel wax kala ha qabane maanta anaa jaadkaaga qabeen adna halkaa ha fadhiiso la fadhiiso mijin xun oo halkaa ku rifo gurigaa cidda galay seeg oo markay soo baxdana si yaro dabagal adna halkaa ha fadhiiso oo hadday soo baxdo bal hadda eeg rag waaweyn oo halkasaa fadhiyo xaajiyad gurigeedi iyo weelkeedi iska xaranaysa oo guriga xaadxaadhaysa halkaa qaar ay ugu qayilayaan de waa xanuunkaasi maaha ka laga hadlaya kaas ma qaala abu hurayra wuxuu leeyahy abu hurayra fabakaa cumar radia allahu tacaala canhu wanaxnu jamiica fii dalika almajlis annakoo goobtii fadhina markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaa uu yidhi ee waxaan waxaan xasuustay kiiradii cumar markaasaan fawallaytu mudbiran kan dub u car ka dhaqaaqay meeshuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi markii intaasi rasuulku uu yidhi ayaa cumar uu ooyey oohin buu qabsaday markaasaa wuxuu yidhi acalayka a biabi anta biabi anta yaa rasuula allahi wa ummii acalayka akaar rasuulkii ilaahay wax kasta waan ku huri lahaaye maadaan kugu nin kaleba aan ku hinaase maadaan kugu hinaase hadday hinaaseba uu jiraba nin kaleba aan ku hinaase maadaan kugu hinaasaya buu ku yidhi marka halkaa waxaad ka fahantay abu cumar radia allahu tacaala canhu si guudna wuxuu ugu jiray tobankii jannada loogu bashaareeyey si gaarna waxa loogu ballan qaaday jannada rasuulku calayhi salatu wasalam markhaatigaa u kacay rasuulku waxa uu xusay oo uu sheegay cilmiga cumar inuu nin caalimo yahay oo diinta islaamka aqoon fiican oo waafiya inuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu ihi bayna ana naa'imun utiitu biqadxi labanin fasharibtu minhu xataa inii la ara raya yakhruju min adfaari anigoo hurda ayaan riyooday waxaa lay keenay qurug caanaa baa lay keenay markaasaan cabbay markaasaan ka dhargi ilamaa iyo aan mooday amba aan u malaynayo markay meel walba caanihii galeen inay cidyaa iga soo daateen bimacnaa waxa weya waan ka noolaaday bay ka dhiganta caanihii baan aada u cabbay fa uma acطaytu dabeetana waan siiyey fadlii hambadaydii waxaan siiyey cumar ibn اkhaaab radia allahu tacaala canhu int markaan ka dhargay anigu ayaan hambadii waxaan u dhibay cumar qaala man xawlahu ciddii markaa asxaabtii agjoogtay baa rasuulka waxay ku yidhaahdeen famaa awalta daalika yaa rasuula allah caanaha aad cabbaysay ee aad ka dheregtay ee cumarna aad siisay maxaad ku awishay maxaad ku macnaysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi alcilmu cilmiga dad ku riyooto adigoo caana cabbaya waaad waxay macnaha ka dhigan tahay cilmi baad yeelanaysa ila waa la macneeya waa la fasira riyada eh haddaad ku riyooto adigoo khamiis weyn xidhan oo dhulka jiitamaya waa isbaal ha odhanin waa diin badnaan haddii khamiiskaagiio aada u faydan oo ilaa ruugga jooga aada ku riyootana isdaba qabo xaalkaagu ma fiicine isdaba qabo macnaha maha khamiiska dheer iyo khamiiska gaaban khamiiska dheer baa fiican maha macnuu ee marka la riyoonayo haddaad khamiis ballaadhan oo jiitamaya aada ku riyooto diin badnaan bay sheegaysaa oo qof diintiisi alla kacabsigiisu aada u sarreeyo khamiiskiio kugu dhegan oo amba haylhaylan oo dildilaacsan amba foolxun oo uskaga amba gaaban aad ku riyootana diintaada waxbaa ka siiya alla kacabsigaage isdaba qabatee abuba cumar radia allahu tacaala canhu abubakr baa jiidanaya cumar rasuulku wuxuu u markhaati kacay inuu nin caalime yahay waanuu noqday oo waa la yaqaanaa oo asxaabtii rasuulka ee fara kutiriskaade fatwoon jirtay xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar baa hormood u ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam diin iyo iimaan diin iyo iimaan ayuu uga marakacay cumar radia allahu tacala canhu wuxu ley rasuulku calayhi isalaatu wasalaam baynaa anaa naa'imun haddana anigoo hurda ra'aytu nnaasa yucraduuna wa calayhim qumus waxaa lay tusay dadkiioo halka la soo marinayo oo lasoo bandhigay oo khamiisa sita dhar sita dhar xidhan fa minha maa yablugu asadya wa minha maa yablugu duuna dalik wa curida calaya bnu اlkhadaab wa calayhi qamiisun yajuru amba yajtaru dadka qamiisyay xidhan yihiin midba qamiisku meel buu taagay midba qamiiskiisu wuxuu taagan yahay naasaha halkaa caloosha hadda waa khamiiskii dhammaa intuu faydmo ururay ururay ururay baa khamiiski wuxuu ku ururay caloosha qaarkoodba waasi qaarkoodba waasi dabeete waxaa lasoo laysoo tusay cumar radia allahu tacaala canhu oo qamiis weyn sita asxaabtu waxay ku yidhahan ma awaltahu yaa rasuula allah qaala addiin waxaan ku awilaan ku macnay riyadaasna khamiiskaa weyni inuu yahay waa kan ku sheegaya imika diin akhrajahu lbukhaari wa muslim riyadu markaa de way iska hawlo badan tahaye layskumana wadan qaado dadka qaar bu ilaahi subxaanahu watacala u sahlaayo oo u furaa sheekh cismaan baa ka mida xafidahu llahu tacaala sheekheenna ayaa ka mid dadka malaa isleeyahay halkan dadka degan dadka ugu fiican ee macneeya riyada sheekh cismaan baa ka mida haddaad riyooto oo riyada aad ka yarayaagto aad ugeyso uu kuu macnayn si un bay noqon sidii ayuun bay noqon haddaad ku riyooto bay yidhaahdeen adigoo qaawan oo suuqa maraya maxaad ku macnaynaysaa adigoo mudhiyo aan dariira oo suuqaa iska dhex maraya waxay yidhaahdeen ninka loo ninka loo geeyaa waa inuu weydiiyaa qofka xaalkaagu aad ka qaawanaatid waa caadiye dadku miyay kusoo wada eegayeen mafartay kugu soo wada fiiqa bal ka qaawan eega bismi llahi raxmaan raxiim mise waa iska dhex mulomulqulahay dadka iska dhex melmaraysa hadday ku idhaahdaan dadku inay kula yaabanaayeen war wuu qaawanye waaba ninkii bal maxaa ku dhacay waa maryaa kusoo la leeyahay waxay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen ceebtaadii qof kastaa ceeb buu leeyahay ceebtaadii baa bannaanka taalla ceebo fara badanoo asturnaan ah oo dadka u asturan ayaa bannaanka taalo ceebtaadi baa la ogi ilan dharkan sare muxuu qariyaa saw cawrada maaha iyo xumaanta laakiin haddaad dadka iska dhex marayso adigoo qaawanoo cidibaanaysaa ku xaalaynahayn ceebo waad leedahay laakiin ceebtaadu way asturantao rijaadeeda bay ka dhiganta yani siyaabo fara badanoo noocaas ayaa ayaa loo macneeya nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar wuxuu u markhaati kacay shahaado inuu shahiidi doono isaga oo khaliifa oo madiino jooga inuu madiine ku shahiidi doono rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sii sheegay way fara badan yihiin cumar radi allahu tacala canhu waxyaabaha dee kita kutub fara badan baa laga qoray cidda akrin kartaa ha akrido abu bakr cumar radi allahu tacaala canhu intii xilka uu hayey waxyaabihi ugu muhiimsanaa u qabtay waxaa ka mid ahaa horto inuu muslimiinta u sameeyey qadiyada ugu ugu ugu muhiimsan ee ee la sheegaa waxa weeyaan futuuxaadka sheekuna meesha uu ku sheegay muwasic alfutuux fi al-amsari waa khaliifka khulafada ugu badan ee furashooyinka iyo dagaalada muslimiinta ruqcaddii dawladda islaamka ballaadhiyey khariidadeedii waxaa ka mid ah inuu sameeyey baytulmaalka muslimiinta bangi muslimiinta meel xoolaha ay dhigtaan oo dadka mustaxiqiinta xoolaha looga qaybiyo oo sekada lagu soo ururiyo oo shaqaalo leh waa ninkii koowaad sameeyey taariikhda hijriga ah ilaa maanta aynu tirsanno cumar radi allahu tacala canhu xilligiis baa la sameeyey ilaa hayri dalik cumar waxyaabuu caanka ku ahaa waxaa ka mid a ilaahay had iyo jeer carabkiisa ayuu xaqa ku soo tuuray waxbaa dhacaya waxyigii baa socda oo weli diinta may soo dhammaystirmin dabeete cumar khalad buu arkaya isa wuxuu odhan war waxaasi waa wax qaldane ma saa la yidhaahdo qur-aan baaba soo degaya cumar radi allahu tacaala canhu wuu waafaqaya wuxuu leeyahay cabdللaahi بن cmr in اllaha taعalى jacala الxaqa calى lisaani cmar وaqalbi ilaahay xaqa waxa uu saaray carabka cumar iyo qalbigiisa waxa uu waafaqay meelo fara badan xijaabka haweenka maqaamu ibrahim in meel istaago laga dhigo oo lagu tukado nimankii beder lasoo qabqabtay maxaabiista ahaa ee maaragtay kufaarta ahaa cumar wuxuu soo jeediyey in la laayo aan xabad laga sii deyn abubakrna wuxuu uhi maya rasuulka ilaahay ow waa iska eh aynu xoogaa xoolaa ka qaada inankuna waynu baahan nahay oo xoolaynu iskaga baahan nahay iyagana aynu iska cafino waa intaasay qaar iska soo muslimaane rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u guuxay tii abubakr tii buu qaatay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacala rasuulka wuxuu ku canaantay inuu qaadan waayey tii cumar waayahay marka cumar radi allahu tacaala canhu ma ma sahlanayn arrinka cajaa'ibkaah waxa weeye labadaa nin iminka aynu sheegnay ee abubakr iyo cumar shiicada can bakrati abiihim markay zaydiyada laga yimaado oo laftoodu isku khilaafsan oo qaar ka mid a aanay caayin abubakr iyo cumar laakiin shiicadu siday u badan tahay hagu sii darada rawaafida iyo jacfariyada iyo qoladan iran iyo xisbullahi iyo nimankaasi qurubaadka iyo daacooyinka ugu waaweyn ay aaminsan yihiin ilaahay in loogu dhowaanaya waxaa ka mid a caayitaanka abubakr iyo cumar rag kastaa loo ammaanay ee islaamka kaalintaa ka soo galay ee abaalka intaa leeg loo hayo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa u jeclaa abubakar iyo cumar labadaas ayay ku tasbiixsanayeen caydooda iyo gaalaysiintooda iyo xisaabtooda saas habeen iyo maalin iyo labadoodii hablood ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaaskiisaa caayishii xabsa habeen iyo maalin cibaaday u haystaan inay caayaan abubakar iyo cumar cid kastoo muslimiinta caydooda iyo aflagaadadoo diin ka dhigata oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaatana waxay shabbahaan shiico maahe waxay shabbahaan jidkaya dariiqaa shiicada qofka muslimkaa qof muslima oo xaq ku leh oo walaalkiiya inuu iska caayo uun oo iska xanto uun oo dhaawaco uun oo karaamadiisa wax ka sheego sharaftiisa wax ka isagoo diinna u arka caynkaas diin u arka dulmi ku caayayo dulmi ku maaragtay ku aflagaadaynaya fiihi shabahun min ashiica shiicada ayuu ayuu ninkaas ka xadhig haystaayo شiicada ayuu shabahaya ثالثهم cثmaan du النuurayni du الxilmi والxayا bغayri mayni baxر الculuumi jaamiع الqur'ani minhu اstaxت malaaئiك الرaحmaani wuxuu leeyahy ثالثهم xagga fadliga waxaa ku soo xiga cثmaan iبن cafan radي الlahu taعalى canه du النuurayn kii labada nuur lahaa dunuurayn ninkii labada iftiiniye labada nuur ilaahi subxaana wa tacaala siiye dulxilmi ninkii xishoodka dulqaadka badnaa walxaya xishoodka badnaa bigayri maynin muran iyo shaki la'aan waa la isku waafaqay labada sife ee uu ugu badnaa cusmaan ibn cafaan radia allahu tacaala canhu waxay ahayd alxilmu walxayaa waxaa soo raaci jiray astakhaa saddexdaasaa ugu badnaa cusmaan radia allahu tacaala canhu dulqaad iyo xishood iyo deeqsinimo saddexaasuu israaciyey cusmaan radi allahu tacaala canhu aalisuhum ka saddexeeya cusmaanu waa cusmaan dunnuurayni kii labada nuur lahaa laba laba hablood oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhalay ayaa isaga dembeeyey inan inan baa la siiyey way ka dhimatay rasuulka calayhi salaatu wasalam inantiisa labaad buu xigsiisan u siiyey waa ninka keliya ee laba hablood oo nebi dhalay wada guursaday fi taariikh fi lqadiimi walxadiis weligeedba asocota ilaa nebiyullaahi aadam ilaa nebiy nebiyullahi moxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadhay wuxuu ilaahay nebiya abuuray waa ninka qura ee laba hablood oo nebi dhalay guursaday cusmaan radia allahu tacaala canhu meel laga xishoodo ayuu ninkaasi taagan yahay dulxilmi kii dulqaadka badnaa walxayaa xishoodka badnaa bigayri mayni shaki la'aan bigayri shakin walaa riib walaa rayb bahru lculuumi culuumta badeedii nin cilmi badan buu ahaa jaamicu lqur'aani qur-aanka kii ururiyey mar labaad amba mar saddexaad minhu istaxat minhu waxaa ka xishootay malaa'iku raxmaan malaa'ikat raxmaan malaa'igtii ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ka xishootay cusmaan radia allahu tacaala canhu inu sheegi doonaaye baayaca canhu sayid alakwaani bikafihi fii baycati ridwaani baayaca canhu waxa baycadii ka galay halkiisii oo isaga oo maqan baycadii u qaaday oo labadiisa gacmood isu saaray sayid اakwaan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam bikafihi kafkiisa iyo gacantiisa fii baycati ridwaan baycadii iyo ballanqaadkii lagu magacaabi jiray baycatu ridwaan waxaan ku yidhi cusmaan radia allahu tacala canhu sifaadkiisa ugu horeeya ee rasuulkuba calayhi الsalaatu wasalaam uu sheegay waxaa ka mid a inuu ahaa nin xishood badan rasuulku alayh الsalaatu wasalaam asxaabtiisuu taxay asxaabtiisa wuu kala yaqaanay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam hebel baa kan ugu wanaagsan kan baa ugu geesisan kan baa ugu aqoon badan kan baa kan baa cusmaan muxuu siiyey cusmaan shahaadadu haystay waxay ahayd wa astaquhum xayaa'an cusmaan ummaddayda waxa ugu xishood badan cusmaan weligeen gaadhi mayno cusmaan ninka xishood badan oo ilaahay subxaanahu watacaala abuuray lama arag rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi ibnu maaji iyo axmed ay warinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wa astaquhum xayaa'an cusmaan cusmaan baa ugu xishood badan caaisha radia allahu tacala canha waxay leedahay maalin maalmaha ka mid a rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigeyga jooga oo keligii oo iska jiifa oo lugtiisa ilaa amba ruugga amba lowga ilaa boodadu ay qaawan tahay bannaan tahay ayaa waxaa soo garaacay albaabka abubakr suu yihi soogal rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo iska caynkiisiiya rasuulku markaa miyuu jiifay mise wuu fadhiyey ilaah baa yaqaano isagoo markaa aan isbedelin oo lugtiisii waxba aan qarsan ayuu soo galay abubakr hadda abubakr rasuulka waa u sadq marka laga yimaado rasuulnimada iyo nebinimada iyo asxaabnimada rasuulku isma bedelin abubakr baa soo galay wuu fadhiistay in yar baa la joogay haddana cumar baa soo galay rasuulku wuxuu ihi soo dhaaf ku dhow wuu soo dhaafay rasuulku isma bedelin wuu fadhiistay cusmaan baa soo galay rasuulku markuu soo galay intuu kacay ayuu ishagaajiyey si quman buu u fadhiistay dabetna cusmaan baa soo galay caaisha radia allahu tacala canha way aragtaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam xaalkiisa markii ay dadki kala dhammaysteen ayaa caaisha radia allahu tacala canha rasuulka waxay rasuulka ilaahay ow adiga lugta ay ku qaawan tahay buu abubakar soo galay ismaad bedelin cumar baa soo galay ismaad bedelin cusmaan baa soo galay waa si toosa maad maxaa maxaa maxaa siya muxuu kaga duwan yahay cusmaan kuwan kale rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika xadiisku xadiis saxiix imaam bukhaari baa wariyey waxaan ka xishoonayaa ninka malaa'igtu ay ka malaa'igtii baa ka xishootee maxaan uga xishoon waaye ma ma ninka malaa'igtu ay ka xishootay baan ka xishoon waaye anigu waxaa meesha laga qaataa qofku hadduu sifo wanaagsan leeyahay oo xishoodku ka mid yahay oo dulqaadku uu ka mid yahay oo deeqsinimadu ay ka mid tahay qofka muslimkaa ee sifada fiican leh isna sifada fiican baa lagula dhaqmaa aljazaau min jinsi alcamal yacni haddaad xishooto waa lagaa xishoonaya bay ka dhiganta dadka haddaad ixtiraamto way ku ixtarimi الnaasa yaxtarimuuk dadku waa ku ixtiraamaane adiguna ixtiraam yani qofku marka wax wanaagsan uu sameeyo wanaagga wanaagga uu sameeyo isna abaalkiisuu helaya iska daa dadkii waxaa cusmaan radi allahu tacaala canhu ka xishoonayey malaigtaa ka xishoonaysay beytkaa sheekhu uu sheegayey wuxuu leeyahay baayaca canhu sayid اlakwaani nebigu calayh الsalaatu wasalaam baycadii isaga uu u galay baycatu ridwan waa taqaanaan waxa weeyaan intaanan taas gelin cusmaan radia allahu tacaala canhu yani siyaabaha baycatu ridwan waa garanaysaano waa baycadii nebiga calayh الsalaatu wasalaam intuu madiina maka dul yimi buu doonaya maka inuu soo xajo ee loo diiday wada hadallo cusmaan ibn cafaan baa wada hadal loo diray xagga dambe insha llah waan ku sheegi doonaa cusmaan ibn cafaan baa bal nimankii u tag qurayshow adigaa lagugu qaatayey orodoo u tag cumar radia allahu tacala canhu rasuulku u yeedhay markii hore wuxuu uhi cumarow quraysh u tago quraysh waxaad ku tidhahdaa dagaal rasuulku uma socdo wuxuu u socdaa gurigaa ilaahay inuu ka soo xajaamo soo soo cimraysta ama soo dawaafo dabeete wuxuu yihi cumar uu isyaqaana wuxu uhi nimankaa quraysh hadday i arkaan wallahi nabadgelin maayaan haddaad leedahay waa amare tegna waan tegaya laakiin waxaan isleeyahay halkaa qof kale kaaga habboon rasuulku wuu ka ogolaaday dabeete wuxuu diray cusmaan cusmaan markii meesha uu tegey quraysh aad bay u soo dhaweysay nin xishood badan buu ahaayo akhyaara quraysh way qiimeeyeen way soo dhaweeyeen xilligii loo baahnaa inuu soo laabto ayuu habsaamay cusmaan ibn cafaan radia allahu tacaala canhu war baa soo gaadhay beenoo brobaganda oo tilmaamaya in la dilay cusmaan radia allahu tacaala canhu rasuulku wuxu uhi mar haddii cusmaan ay dileen khalaas waa inoo dagaal maka ayaynu gelaynaa nimankaa waynu la dagaalamaynaa ilaa keenna ugu dambeeya uu ka dhimanayo amba maka aynu qabsanayno baycada ballankaasaynu gelaynaa markaasa rasuulka alayh salatu waslam baycada lala galay nin kastaa meeshu yimi ragga qaar baa dhuuntay maalintaasoo dee munaafiqiin ahaa laakiin asxaabtu baycadii bay galeen cusmaan baa maqnaa rasuulku markii asxaabtii baycadii ay wada galeen ayuu gacantiisa wuxu uhi gacantaasina waa gacantii cusmaan taasina waa taydii baycadii anigaa cusmaan u qaado baycadii anigaa u galay halka markaa la leeyahay baycatu ridwan rasuulkaa u qaaday baycada ee ballanka yacni kalsooni rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ka qabo qadiyaddaas qadiyad ku dhow dhow oo faahfaahsan kole waktiga ayaa koobane saxiix albukhaari waxaa ku sugan nin baa cabdillaahi ibnu cumar radia allahu tacaala canhu isagoo fadhiya masaajidka oo dad fara badan in ay ku xuunsan yihiin ayuu soo galay masaajidka nebiga calayh isalaatu wasalaam masr buu ninku ka yimi ninkii baa wuxuu arkay dad fara badan oo nink waa dadkani maxay ahayen markaasuu yihi waxay idhahdeen dadkani waa dad dee wax dhiganaya man ilqowm markaas waa quraysh bay ku idhahdeen niman kani waa niman quraysh oo ninka dhex fadhiyaana kumuu ahaa masale waa cabdillahi bnu cumar ninkii cabdillahi bni cumar buu u yimid wuxuu ku yidhi cabdillahi bni cumarow inii saa'iluka can shayin faxadinii canhu cabdillaahi bnu cumarow su-aal baan ku weydiin dadkana way maqlayaan su-aal baan ku weydiinaya su-aasha iga jawaab haye wad buu ku yidhi saddex su-aalood buu weydiiyey markaa oo ku saabsan cusmaan waa markii markaa ibtiladii cusmaan lagu dilay ee khawaarijtu ay soo abaabusheen masar ka soo kacday ee shaam gaadhay ee madiine markii dambena ku soo afkooday cusmaan lagu dilay waxa weeyaan waa markay socotay haraacihiisii marka waxa suuqa aad loo geliyey oo la buunbuuniyey cusmaan ibnu cafaan radia allahu tacala anu ceebo fara badan oo uu leeyahay oo loo sameeyey oo aanu lahayn iyo waxyaabo dhacay laakiin macnihii laga bedelay saddex arrin baan ku weydiinayaa buu ku yidhi kow hal taclamu anna cusmaana fara yowma uxud cabdillaahi bnu cumarow cusmaan ibnu cafaan maalintii uxud soo raggi yaacay kama mid ahayn cabdillahi bn cumar wuxuu ku yidhi nacam haa mid labaad baan ku weydiinayaa buu ku yidhi hal taclamu annahu tagayaba can badrin walam yashhadha wuxuu taa cararee bederna muu xaadirin soo maaha cabdulahi bn cumar wuxuu hi nacam haya muu xaadirin mid saddexaad baan ku weydiinayaa buu hi hal taclamu annahu tagayaba can baycati ridwan falam yashhadha baycati ridwanna muu gelin soo maaha oo muu xaadirin wuxuu ku yihi cabdulaahi bni cumar haayo muu xaadirin ninka wuxuu ihi allahu akbar allahu akbar macnaa sidaan doonayey ayaa laygu jawaabay wuxuu doonay intaa intuu qaado inuu dhaahdo anigaa soo weydiiyey cabdulaahi bni cumar oo ninkaasi intaasoo ceeboodba uu leeyay allahu akbar intuu dhib u dhaqaaqay cabdillahi bn cumar baa waa ninka u yeedha ninkii baa loo yeedhay wuxuu ku yidhi tacaal ubayin laka sababtu ninkani miyuu maqnaaday baad weydiisee muxuu ku maqnaa imaad weydiin aan kuu caddeeyo kaale amaa firaaruhu yowma uxud maalintu uxud inuu cararay faashhadu ana allaha cafaa canhu wagafara lahu waxaan markhaati ka ahay ilaahay inuu cafiyo dembigiisa u dhaafay keligii ma ahayne muslimiinta oo dhammi way jabeen markii hore waa ti dee nimanka dharbaaxada lagu dhuftay markuu khaalid xaggan kaga soo wareegay u dhabarjebiyeyna muslimiinta badankoodu waa ku yaacay ilaahay subxaana wa tacaala wuu dhaafay dembigoodii markaa dadkaa dembigooda uu dhaafay buu ku jiraaye keligii maahee cidda carartay keligii maaha muslimiinta o dhan baa jabtay buu yihi waa mid yani qalad baad fahamsan tahay wa wa ama tagayubuhu can badrin badr inuu ka maqnaa way jirtay laakiin muxuu uga maqnaa fainahu kaana taxtahu bintu rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam wa kaanat mariida waxay ahayd rasuulka inantiisa ayuu qabay inanta rasuulkuna alayhi الsalaatu wasalaam way xanuunsanayd faqaala rasuulu lahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkaa wuxuu ku yidhi cismaan ibnu cafaan ina laka ajru rajuli miman shahida badran wa sahmahu wuxuu ku yidhi reerka gabadha sii baxnaani oo waatan xanuunsanaysay ha ka tegi annaku waanu baxayna lakin adigu intuu yidhi soo bax oo dagaalka uu soo reebay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam reebay markaa rasuulka ayaa yidhi iska joog waa yahay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iska joogo reerkaaga iyo xaaskaaga baxnaani waxaanaad leedahay ajarka ninkii ninkii joogay beder iyo sahmigiisii sahmigiisina waxa weeyaan marka la qaybiyo ee haniimada barhkaaga waad leedahay wa ama tagayubuhu can baycati ridwaan baycati ridwan inuu ka maqnaa waatan sheegayna imika inuu hadduu ka maqnaana falow an falow kaana axaduna caza bibaطni makata min cusmaan labacasahu makaana haddii maka cid kaga sharaf badan cusmaan rasuulku uu garanayo wuu diri lahaa فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة وابو مقنع ومركي مكة تجي أو سون قوة إما بيعة الله قالي رسولكم عليه الصلاة والسلام لبدي سجع موت أيوة سارة وحوري هذه لعثمان تن واتي عثمان شيء نمك واتي عثمان مركا عثمان مركا يعني قدركم حلوقة شيء ذا تتك قاربا ورك أنت يرقاتان وأنا أقول ما يسترين أيا يجوا سيدا يدوني أبو معنيستان سيدا يجوا يدونيان أيو معنيستان waa si sibay u soo baxday hadalka qof sibuu u yidhi nina si u qaaday soo laba hadalka nina si u yidhi nina si u qaaday waxbaa dhacaya waa dhacdo dhacdo dhacdo kasta waxay leedahay xaysiyaad iyo mulaabasaad waxyaabo dhacdada ku hareeraysan waxyaabo sababay goortay dhacday iyo xaaladdeeday leedahay marka haddii dhacdo la macnaynayo waa in lagu macneeyo waxa ku hareeraysan iyo sababaheeda waa in waa in la raaciyaa marka haddaad maqasho waxaasaa dhacay way dhacday ahaa khalaas waa kuu dhammaatay ha iska odhan ee waxaad sugtaa boorto dhacdadii dhacdaye xaalkeedu sidee buu ahaa ninkama markaa saxaya qodobkan uga jeedna waa qodobkaa u dambeeya ee ah inuu ka maqnaa baycatu ridwaan sababtuu maqnaa waxay ahayd rasuulkaa diray cidda baycatu ridwaan looba galana waxaabay ahayd sababteedu waxaabay ahayd cusmaan laftiisa cusmaan laftiisa cusmaan radia allahu tacaala canhu waxyaabaa lagu xasuusta waxaa ka mid a qur-aankuu jimciyey mar saddexaad xilliga rasuulka qur-aanka waa la jimciyey xilligii abubakarna waa la jamciyey qur-aanka waa la ururiyey xilligii cusmaanna waa la ururiyey mid kastaba kale wuu ka duwan yahi yani mid kasta xaalad gaara buu leeyahay xilligii rasuulka calayh salaatu wasalaam qur-aanka waa la jamciyey laakiin meel layskuma wada keenin lakiin muxuu ku urursanaa qur-aanka o dhan hebel waxaa laga toban jis buu hayaa mid labaatan buu hayaa mid intan buu hayaa mid qur-aanka o dhan buu qaybsan yahay lakiin intoo la wada qoray meel lama dhigin xilligii abubakar radia allahu tacala canhu inaka sheegayna iminka qur-aankii waa la jamciyo meel baa laysugu wada keenay qur-aanka waxaa lagu akhrin jiray waaga hore toddoba xaraf oo yaani quraysh lahjadahay ku hadli jireen baa toddoba ahaa toddobada in lagu akhriyaaba sax bay ahayd xilligii cusmaan radia allahu tacaala canhu hal lahjo oo lahjadii qurayshe caamka ahayd ayaa qur-aankii lagu soo koobay waana kaa imika aynu hayno sababtiisuna waxay ahayd xudayfa ibnulyamaan radia allahu tacaala canhu baa ardu shaam buu tegey dabadeedna wuxuu u tegey dad fara badan oo muslimiinta kamid markii ciidamada muslimiinta la isku qalday ee la isku barxay ayaa waxaa isugu yimi muslimiin fara badan oo qaarna ay ka yimaadeen masar qaarna ay xijaaj ka yimaadeen qaarna ay ciraaq ka tageen oo qur-aankii isku haysta san baa loo akrinaya meesan baa loo akrinaya meesan baa loo akrinaya meesan baa loo akrinaya asxaabta nin kastaba yani waaniga sheegaya imika xaraf gaaraba wax lagu akriyi jiray miqdaad ibnu aswad abi darda cabdullahi bn mascuud abi muusa alashcari asxaabtii qur-aankii macallimiinta ahayd mid kastaa qur-aanka xaraf buu ku akrin jiray ardaydiisu way qaateen dadkii bay la dhex galeen waa la isku qabsaday markaa kani wuu qaldan yahay maya kaagaa qaldan waxaabay gaadheen qaarkood inay isgaalaysiiyaan haddaad kaan akhriya haddaad akhriyi weydo wallahi kaafir baad qur-aanka bimaad ka sheegaysaa xudayfa ibnulyamaan jihaadkii intuu ka soo baxay ayuu madiine yimi madiine wuxuu u yimi halkaa qodob oo keliya inuu cusmaan kala hadlo muslimiintii waxaa ku soo foolle khilaaf waa la isqabsan doonaa hadday saasii ahaato muslimiintu way kala burburayaan intaasoo qur-aan oo kala duwan baa soo bixi doona qur-aankii wuxuu u baahan yahay in la jamciyo oo meel la isugu geeyo hal qira'a lagu wada akhriyo haddii kale waxaan la mahadin baa ka soo baxaya cusmaan radia allahu tacaala canhu arrinkiibuu ayuu qaatay waxa uu amray qur-aankii in dub loo ururiyo oo qiraa'adii quraysheed lagu ururiyo qur-aankii la ururiyey xilligii cumar xilligii abubakar kitaabka qur-aanka waxaa ahan jiray abubakar markuu dhintay wuxuu ku wareejiyey cumar cumar markuu dhintay wuxuu ku- waxay ku ware- waxaa haystay inantiisii xafsa sawju nebiyi calayhi salaatu wasalaam ayaa haystay cusmaan wuxuu yidhi iga soo qaada xafse qur-aankii haystay waa laga soo qaaday waa loo keenay qur-aankii buu qoray ee rag buu u xil saaray ee qur-aanka qora oo maaragtay quraysh u badan zayd ibnu thaabit alansaari ayaa ayaa ayaa qoraayey saciid ibn abilcaas alumawi ayaa u yeedhinaya cabdillaahi ibnu zubayr alasadi iyo cabdiraxmaan ibnu xaaris ibnu hishaam almakhzuumi nimankaasina markhaati bay ka yihiin oo haddii la isqabsado waxa waxa waxa weeyaan waxaa lagu qoraya nahjada quraysh baa lagu qoraya saasaa qur-aankii lagu qoray almusxaf alcuhmaani baa la dhahaa iminka almusxaf alcuhmaani yacni waa qiraa'adii cusmaan uu soo koobay haddii aanu sidaa yeeli lahaynna maanta qur-aan maynaan hayneen sidaa waxaan u leeyahay sababta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sababay cusmaan innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun xifdiga ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu xifdiyay waxa sabab waxaa ka mid ahaa abubakar waxaa ka mid ahaa cusmaan radia allahu tacaala canhu abubakar yani cusmaan radia allahu taala canhu xaalkiisu caynkaasuu ahaa isna warkiisu waa u dheeraanaya waraabicu ibnu cami khayr rusul acni alimaama alxaqa da alqadri alcaliy mubiidu كل خارق مارق كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن لمن من سوء ظن سلما حليهي والرابع كافرات ابن عمي خير الرسل nabiyullaahi moxamed oo ah khayru rusul rususha ilaah kii ugu khayrka badnaa inaadeerkii ayaa kaalinta afraad soo gelaya abubakar cumar cusmaan cali haddii rasuulka lagu darana shan buu soo gelaya yani wuxuunbaa ka horeeya abubakar iyo cusmaan abubakar iyo cumar iyo iyo cusmaan acni waxaan u jeedaa alimaam alxaqa imaamkii xaqa ahaa da lqadri alcaliyi ee qadrigii qadarkiisa iyo qiimihiisa uu sarreeyey mubiidu kii dabar jaray kulli khaarijiyin mid kastoo khaariji ah oo khawaarijta ka mid a oo maariqin diinta ka libdhay amba ka ka midhbaxay wa kulla khibbin mid kastoo balaayo qarsanayey raafidiyin oo raafidi ah faasiqin oo faasiq ah man kaana lirasuuli kii rasuulka ugu jiray fii makaani haaruuna halkuu haaruun u taagnaa min muusa nebiyullaahi muuse bilaa nukraani diid mala'aan yani nabi cali bn abi aalib wuxuu rasuulka alayh isalaatu wasalaam u taagnaa halkuu haaruun u taagnaa nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muuse kalkaaliye waxa uu ahaa haaruun ijcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi markaa wasiirkiisa koobaad buu ahaa amba gacantiisa midig buu ahaa amba kalkaaliyu ahaa laa fii nubuwatin xagga nebinimada maaha oo xagga nebinimada kuma xigin oo nebi muuse iyo nebi haaruun waxay ahaayeen laba laba nebi ayay ahaayeen laakiin waa nebi iyo saxaabi kuwani yani way ku kala duwan yihiin nebiyullaahi moxamed cali bn abi aalib nebiyullaahi moxamed wuxuu taagnaa halku haaruun u taagna nebiyullaahi muusa laakiin maxay ku kala duwan yihiin haaruun wuxuu ahaa nebi laakiin cali bn abi aalib nebi maaha inta wajeda waa inta laa fii nubuwatin faqad qadam faqad qadamta maa yakfii liman min suu'i danni salima waad yani faqad qadamta waad waad horomarisay maa yakfii wax ku filan yani yani nebinimadii rasuulka alay faqad qadamtu weyan faqad qadamtu waan horomariyo waan kuu soo sheegay markii rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu ka sheekeynayey nebiga iyo fadligiisa iyo nebinimadiisii iyo cid nebiga ka dambaysa oo rasuulnimo sheegan kartaa inaanay jirin horaan kugu soo sheegay liman min suu'i dannin salima qofka suu'u danni iyo mala xun ka badbaaday intaan hore uu soo sheegay nebinimada ayaa ku filan laakiin kataan ka badbaadini taasi deeqi mayso oo dee shiicada qaar ba waxay aaminsan yihiin cali bn abi aalib darajaadka eeg inuu ka fadli badan yahay cusmaan bay qaar yidhaahdeen taa waa la isku khilaafi karaa cali bn abi aalib iyo cumar waxaa fadli badnaa bay yidhahdeen cali bn abi aalib qaarkood way dhowdhow yihiin weli qaar waxay dhahen cali bn abi aalib iyo abubakar waxaa fadli badnaa cali bn abi aalib khilaafadan isagaa ka lahaa soo wad abubakar xaggaa maxaa kasii xiga rasuulka calayhi salaatu wasalam rasulka la isula yimi waxay yidhaahdeen rasuulnimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam maba loo wadin ba isaga malakuljiriil baa khaldamae ninka nebiga loo waday cali bn abi aalib buu ahaa cali bn abi aalib buu ahaa malagii un baa yaro khalkhalay oo kala geran waaya cali bn abi aalib ee rasuulkaoo rasuulkaoo meel iska fadhiyo mudushka kaga dhacay uu yidhi haddii adiguba qaado marka asalba nebinimada waxa xaq u lahaa bay yidhahen cali bn abi aalib niminku waa niman fog niman dhow maaha qaar waxay idhahen maya taa kaba sii daranba waxay yidhaahdeen nebiyullaahi maxamed nebi buu ahaa laakiin nebi kastoo soo baxaa nebi baa ku hoos naban nebi hadlaya iyo nebi aamusan baa kala jira marka annabiy arasuulu naatiq waa nebiyullaahi moxamed arasuulu saakitna waa cali bn abi aalib marka laba rasuul bay ahaayeenoo midna unbuu hadlayaa midna wuu u aamusan yahay oo isagaa hawsha badankeeda hoosta ka wada ilaa la gaadhsiiye cali bn abi aalib inuu yahay ilaahay uu kawaxabuura waxna dila shiicada qaar ay gaadhsiiyeen kuwii cali bn abi aalib uu dilay marka saasuu ku leey faqad qaddamtu maa yakfi hore ayaan kugu soo sheegay wax kugu filan amba ku filan liman qof min suu'i dhannin qad salima amba salima ka badbaaday malaha xun malaha wanaagsani waxa weeyaan nebinimada calayhi salaatu wasalaam nebiga ayaa iska leh nebi ka dambeeya nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam ma jiro cali bnu abi aalibna wuxuu saxaabi ka mid ah asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim waxaana ka horreeyey abubakar iyo cumar cusmaan iyo cali iyo maa fadli badnaa waa masale laysku khilaafi karo xataa ahlusunnaha qaarkood waxay qabaan cali baa fadli badnaa masale asala maaha khilaafku halkaa wuu ka furan yahay laakiin khilaafada abubakar baa u mudnaa cumar baa ku xigay cusmaan baa ku xigay cali bn abi daalib baa ku xigay khilaafada iyo xilka iyo mas-uuliyadda muslimiinta sida asxaabta ay garteen baa ayun baa sax ahayd laakiin iyomaa fadli badan ma abu ma cali iyo cusmaan iyomaa fadli badan jamhuurka iyo ahlu sunna waljamaca siday u badan yihiin waxay qabaan cusmaan baa fadli badnaa laakiin haddii adigu aad baadhbaadho fadliga waa tira wallahi fadliga caliyo fadliga cusmaan waxa ila miisaan badan fadliga cali bn abi aalib cid ku canaanan mayso mise laysku tabdiiciyana maaha layskumana tafsiiqiyo waayo waxyaabaha kusoo aroore fadliga kusoo arooray fadliga cusmaan iyo fadliga cali way isu dhadhow yihiin way isu dhowdhow markaa kale miisaamitaankoodu waa maxalu nadar iyo maxalu ijtihaad cusmaan cali bn abi alib saan hore usoo sheegay imaam axmed wuxuu leeyahay asxaabta rasuulka qof fadli gaara loo sheegay waa ninka ugu fadliga badan leh yani ugu axaadiista badan ee fadligiisu ku soo arooray laakiin waaa lagu soo waxaa lagu ammaanay miisaankiisa iyo miisaanka abubakar iyo cumar ka miisaanka abubakar iyo cumar ayaa ayaa fara badan cali bn abi aalib sa uu sheegaya sheekha ee maaragtay kitaabka qoray waynu gaagaabinaynaye rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay rasuulku alayh salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a duulaan baa loo baxayey dabeetna madiine ayuu kaga sii tegey wuxu uhi madiine waxaa ka mas-uula cali bn abi aalib cali bn abi aalib wuxuu qaadan kari waayey raggiioo dagaal u baxay iska dhex jooga magaalada oo madiine dumarkii iyo caruurtii iyo waxoogaa munaafiqiina iyo kuwii cudurdaar kale ayaa xanuunsanaya adigoo nin weynoo xooga iska dhex marmar wuu qaadan kari waaye rasuulki ilaahayow arrinkaa ma qaadi karayo maad iga cafiyey buu ku yihi khalaftanii maca annisaa'i waasibyaan rasuulki ilaahayow waxaad igaga tagtay haweenkii iyo ubadkii mian dhex taagnaan kara ilah baa leh ragga aan raaci iyo fasax buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu ku yihi amaa tarda an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa raalli miyaanad ku ahayn inaad ii soo istaagto halkii haaruun u taagnaa nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam bimacanaa xilkaad madiine ka haysaa waa xil aan ku igmaday ee joog oo hay duulaan aan weyneen buu ahaa ilaa annahu laa nebiya bacdi keliya nebi unbaanad ahayn laakiin waxaad iigu jirtaa halkaas nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaan fara badan buu usoo jeediyey cali bn abi aalib waxaa ka mid ahaa duulaankii reer bani qurayda markii lala dagaalamayey rasuulku calayhi salaatu wasalam waa kili la cutayna raayata hadan rajulan yuxibu allaha warasuulahu wayuxibuhu allahu warasuulu beri toole nimankii baa la mari waayey niman balaayaa bay noqdeen waa loo geli waayey markaasa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi beri toole hogaanka ciidanka waxaan u dhiibayaa nin ilaahay rasuulkiisa jecel ilaahay rasuulkiisuna ay jecel yihiin dabeed rasuulku iska aamusay waa hebel ma odhan habeenkii o dhan baa markaa la gurxami talo waa kuma hebel baa waa abubakar abubakar maaha waa cumar maya cumar maaha cali ibn abi aalib wuu xanuunsanaya bakooruu qabaayo aagaba ma joogo madiinuu joogaayo indhuhuba waa dam waa la hagaya habeenkii oo dhan baa la faalaynayay talow ninkaas tilmaantaa leh ee sifadaa lehi waa kuma waagii baa beriyey raggii baa taf soo galay nin kastoo isbidaayey wuu issoo muujiyey cumar wuxuu yihi maalintaasaan weligay doona in madax layga dhigo weligay maanta oo kale maaha badaanu macaanaynaynaa halkan baanu wax ka samaynaynaa turahaat iyo khuraafaat cumar wuxuu yihi weligay maalintaasaan doonay in madax layga dhigo muxuu doonayaa sifadaa inuu qaato yuxibu allaha warasuulahu wayuxibuhu اllaahu warasuuluh maxaa maanta lagu tartamaya aniga aada u cunaya maya wallahi anaa kaasi cunid weyn wallahi xaqiiqada waa intaasn ya ma been ba mise waa run ma tan sina kaog ma waynu soo daawanay xisaabaha kane laakiin waxay iga daran kuwa rumaysanay ha wallahi kan baa ka fiican wallahi kan baa kasii fiican tahay miyay iska shaqaystaan maxaa dhibay muhiimaddu waxa weeyaan cumar wuxuu yihi waan soo istaago laabtan kor u qaaday rasuulku ha ku arka marka hore waa nin dheer buu ahaa baa la yidhi nin dheer oo dhuuban buu ahaa dabeet haddana waan sii cidhibsaday buu yihi asxaabta waan ka dhex baxay ha yidhaha cumaroo soo kac buu doonaya dabeet wuxuu rasuulku indhuhu iga leliyey xaggan buu eegayo rag oo dham nin kastaabuu isoo qoray dabadeedna wuxuu yihi cali ibn abi taalib aawe rasuulka ilaah wuu xanuunsanayaa baa la yidhi marka yacni ka guduba mid kala magacaabo baa loo jeedaa moogti rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi u yeedha waa loo yeedhay dabeetana rasuulku duca yar buu ku akriyey indhuhu saama masaxay wac indhihii baa dilaacay markaasuu calankii rasuulku alayhi salaatu wasalaam u dhiibay cali wuxuu yidhi maalintaa rasuulku indhaha saa igu masaxu ducada igu akriyey xataa maalintii sifiina igu darayd ha ahaatee maalin dambe ilimay xanuunin barakadii rasuulka alayhi salaatu wasalaam talo ducadaasi maxay ahayd ilaah baa qaar baa wax sheeg sheegay laakiin cali ibn abi taalib baa ugu dhawaayo cali ma soo sheegin ducadu noocay ahayd cali baa maqli lahaa moogta marka lagu akrinayo cali baa ugu dhowaa wax sugan oo saxiixa oo laga soo sheegay rasuulka calayhi salaatu indhaha cali inuu ku akhriyey lama hayo laakiin wuxun baa la sheegay inta rasuulku ducada gacmo saa intuu yihi dabeetana indho ay dilaaceen calankii baa loo dhiba cali ibn abi cali ibn abi taalib maalintaa wuxuu qaatay shahaadada odhanaysa yuxibu allaha warasuulahu wa yuxibuhu allahu warasuuluh ilaahay rasuulkiisana cali ibn abi taalib wuu jecel yahay ilaahay rasuulkiisuna way jecel yahay cali ibn abi taalib wax ka weyn baa jira tilmaamaha cali bn abi taalib uu leeyahay iyo ammaantiisa lama koobi karo insha allah intasan kusoo gebagabayna wasali allahuma waslama wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi waslm